xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa ku yeeshay kulan wadajir ah ayaa ansixiyey xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaanada kulankan soo xaadiray ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xeerkan waxaana ogolaatay boqol toddobaatan iyo toddoba xildhibaan hal xildhibaan ayaa ka aamusay mana jirin xildhibaan diiday gudoomiyaha guddiga diyaarinta xeerarka doorashooyinka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa baarlamaanka labada aqal ka hor akhriyey wax kabedel lagu sameeyey hindisa sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka guddigu waxa uu ku kordhiyey qodobka labaad fakrad cusub oo ah ujeeddooyinka xeerka taasoo u dhigan sidan ujeeddada xeerkani waa in lagu maamulo ururada iyo xisbiyada siyaasadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu tilmaamo habraaca dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda si waafaqsan dastuurka federaalk soomaaliya in lagu hirgeliyo doorashooyinka xilliyaysan oo qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah toos ah codkuna yahay qarsoodi kana madhan cabsigelin loona maamulay si madax bannaan dhexdhexaad ah hufan kuna salaysan habraac sharci ah oo dhaqangal ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur ayaa ku dhawaaqay codaynta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kooramka guud buu ahaa aamus hal qofa ka aamusay diiddo ma jirto ayaa ogolaatay sidaa daraaddeed heerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa ansax wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cali xoosh ayaa labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uga mahad celiyey ansixinta sharciga ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka hindisaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ansixinta xeerkan waxay muujinaysaa ka go'naanshaha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gudajada waajibaadkooda ah in muwaadiniinta iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ay furan karaan ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo loogu tartamayo xilka hay-adaha sida tooska ah loo dooranayo ee heer deegaan heer dowlad goboleed iyo heer qaranba xeerkan ay ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ayaa loogu talagalay in lagu hago ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi loo qabto doorasho qof iyo cod ah